midowda ardayda koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo tababar ugu soo xiray ardayda fasalka sideedaad ee iskuulada magaalada baydhabo tababarkan ayaa inta uu socday ardayda lagu baray sida loo diyaariyo imtixaanka maareynta waqtiga iyo xirfado kale oo muhiim u ah ardayda fasalka sideedaad qaar ka mid ah ardayda ka faa'iideystay tababarkan ayaa ka waramay muhiimadda tababarka iyagoo u mahad celiyay midowda ardayda koonfur galbeed marka kood ilaahay mahadsunaad marka labaad noolbay maanagay midowga arday koonfur galbeed soomaaliya oonin diyaariyan treenig oo lamaduu maalmoodinsood oonin ha ku qeyb qaada eedeedan faransana wal ooni inkasaaniya lamaduu maalmood faa'iidiyeen rukor maahada waliba rajeeyaan intii un imtixaanka u guuleysa doon insha allah asalaamu calaykum geeka maraay meelun oo holkumni belmi eedeedanka faraasana walbadan bilaabki horta imtixaanka eed eedanku obsadaay laakis hadda obsada dhan hoogaa oo saaranti walbadan ku fahmi eed eedan ku fahmi walbadan dadki waqtashan hirin eed eedan maasinimre meelasaa ku koobee bilaaceed dhulka ee oo cibaaduraxmaan primary and secondary school mayba ku sooda iskoolayo primary and secondary school mayba ardayda fasalka siyeedaad imtixaan sanadkun galaayaan imtixaan ma barnaamijkun nin qobda si imtixaan nin galo oo kale oo naninqowda eedanka farahasan walbadan ku faahin si waqtiga liin ilaaliyo oo kale may kale meelu ku faahinay lang badanoo geek idii roogo shalay inta meelu ninka weerin koyna wal oo walay walisu anfaahin badana faahin si imtixaanku ninkala lahay waqti liin ilaaliyo lahay oo kale may kale intu ku faahinay imtixaanka waqtiga markii oo lama saac oo kale hooble ka baalimentiyada lama saaku hor halsaa seedas halsaa ay baramala seedasa may may fahmeelu ku fahmaase anti oo lanki maamule lanki oo meelu waardi ku eh lanki kale oo meelu waardi ku eh iyo lanki oo ada kormeere si oo wasaaradda kusooda kale waliba kusooda iskuulka daarukeer barnaamij secondary school waliba midooda ardayda barnaamij oo imtixaanka siiyo dadka kusaabtan goobdi midooda ardayda maxamed nuur qasax dheere afhayeenka midooda ardayda koonfur galbeed ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka runtii geeka oo taarigda lamada meey lamada kun labaatan iyo shanta mehanin gabagabay tababarkii oo socday muddo injee sida biloode kaasoo maybuhan qabo gaabiya midooda ardayda koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ku socday magaalada baydhabo runtii barnaamijkan tababarka may hambaarsanaay duruus oo muhiime taasoo inshaa ku caawiyaas ardayda fahmowka guud ee manhajka iyo imtixaanaadka qaabkii un wajaha lahaayeen sidoo kale ma insheeda la talin ku saabsan la siiyayhin barnaamijyada sida mayba waqtishon ilaa sida waqtishon ilaali lahaayeen iyo sida maybuahin macalimiinta maybuahin oo walaas walaa baraayan maybuahin ixtiraamo lahaayeen tababarkan insheeda may inkuma hadnagaan macalimiintii insheeda tababarka biyaayeen sidoo oo qiibta u qaadeen barnaamijkan quruxda badan sidoo kale ma ima hadnagaan tiimka midowda ardada koonfur galbeed soomaaliya oon ka horeeya gadoomiyaha midowda ardada koonfur galbeed soomaaliya mudane mukhtaar abuukar cusmaan garoos oo inshaa laantismas midowga laantismas ooga lahan barnaamijkaas runtii midowda ardada koonfur galbeed soomaaliya ma inteeganyaa hoojooka xirfadda ardayda iyo korongaadowka tayada walbarashada ardada koonfur galbeed soomaaliya markasta may inshaa rajeen ardada koonfur galbeed soomaaliya guul iyo mustaqbal nuurow ciidan mahadsantiin tababarkii muddadaas sideed bilood socday waan xaqawan qaabay midowda ardada koonfur galbeed soomaaliya kaasoo inshaa ku socday magaalada baydhabo iyo meeligii kaneen gabagabaabay may rajeena dilaandiin intii may buu ahaan fasalka foomfoor mise fasalka tumiyo lamaad ee dugsiga sare toosan inka bilaabo doono tababarkan oo sanad walba uu qabto midowda ardayda koonfur galbeed soomaaliya ayaa aada loogu dhiirigeliyaa ardayda shahaadiga ah iyo kuwa galayo imtixaanka fasalka sideedaad oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee maamulka koonfur galbeed